alxamdulilah adii cleveland dhowr dhowr sano ayaan deganahay marka waan ku fiicannahay maasha allah wax oo hadda dhib anaka hadda aan sheegayno ma leh marka anaka iyo cowladeena iyo jaaliyadda waa ay ku fiican tahay maasha allah waa tahay aad baad u mahadsantahay waxaan gabadhan u gudbaya aamina aweys aamina haye maxaad ku haysaan magaalada cleveland
asalaamu calaykum marka u horeysa magaalada cleveland waxyaabaha aan ku hayno horta aniga shaqsi ahaan cleveland waxaan deganahay ten years toban sano marka waxaan ku haynaa haddaan ka bilaabo wacyigelin wax la dhaho xagga haweenka iyo caruurta si aan u wacyigelino waxyaabaha muhiimadda ah waad ogtahay wadankan anaga ka nimay iyo wadankan isku mid ma aha xagga dhaqanka xagga wax walba xagga waxbarashada marka inaan haweenka iyo ilmaha aan u sheegno in ay macnaha ay wax kasta ay qabsan karaan xagga iskuullada xagga shaqooyinka ay qabsan karaan xagga tan kale aad meeshin garaysa xagga voodkana waan ku wacyigelinaa dadka inay xaq u leeyihiin mar hadday citizenka ama dhalashada ay qaataan inay voodi karaan inay danahooda iyo aayahooda ama qof alla qofkii inuu wax u tari karo berri ay arkaan inay u voodgareeyaan waa tahay waa kusoo noqonayna arrinta doorashada dalkan maraykanka iyo jaaliyadu bal sida ay ula socoto waxaan u gudbinayaa yuusuf faarax ayaan u gudbinaya mayga haddaad u gudbisad bal yuusuf si kooban waxaad iigu sheegtaa caqabadaha idinku haysta magaaladan cleveland maxay yihiin dhibaatooyinka jaaliyadda haysta waa mahadsan tahay marka hore cabdicasiis waxaan rabaa inaan kaaga mahad celiyo fursadda aadna siisay caqabadaha ka jiro waad iska garanaysaa ummad markay meel ku cusub tahay inkastoo toban sane ilaa adiga lix sane toddoba sane la degan yahay magaalada dadku markay cusub yihiin caqabadan baa imaado oo dhanka luuqada ah fursadda shaqo inay micnaha ay dadkii dhexgalka bulshada ku adkaato caqabadaha dee caqabado kasta oo soo wajaha caqabadaha ummad kastoo wadan ku cusub ayaa soo wajaho caqabadaha hadda noogu waaweyn waxaa waaye community hadda oo xoog leh oo meeshaan aana ka jirin hadda communitiga uu walaalkan yahay waa community xoogaa adiga hadda shaqadii aada u bilaabahay mar dhow laakiin dadka marka markay imaadaan qaar baa sii gudba oo meelaha kale usii gudba waa tahay waxaan u gudbinayaa faarax aan idhahda axmed xasan axmed xasan gobolkan ohio soomaalida degan colombus bay ku badan yihiin clevelandna tirada la ii sheegay ma badna maxaad cleveland ku doorateen maxaanad ku haysataan gobolkan soomaalida gobolkan ama aan idhaahda magaaladan deganna maxaa camal ahaan ay qabtaan oo ay ka shaqeeyaan waa maasanta cabdicasiis magaaladan
mike haddaad u dhaweysid magaaladan cleveland la yidhaahdo waxaan usoo joysgaraysanay opportunity two thousand twogii ka jiray oo ahaa xagga tagaasida iyo bisnesada kale inay ku fiican tahay oo dadka aan ku badnayn sidaas baa kooxdii ugu horeysay aan kamid ahaa oo magaalada xilligaas timaado two thousand twogii waanu ku barwaaqaanu ku gaarnay dadkayagii baan waxtarnay community inkastoo aan markaas aanan dhisin laakiin rag xoog shata ah oo iska warhayo ayaan ahayn aad baan macnaa habi ugu nahay annagoo hadda diyaar waataa inaan doorashada soo socota ka qayb galno insha allahu tacaala wax hadda dhib aan ku qabno magaalada male wayna soo dhaweysay xaasaskii inta badan caruuruna badanaa waxay noo degan yihiin colombus ohio oo insha allah meeshan badanaa waa ka xoogsanaa qoladan eerboorka ka shaqaysto qaar baa maqaayado leh qaar baa waxay leeyihiin meherado kale oo sida businessyo dukaamo ganacsigu waa ballaaran yahay marka ma waxaad leedahay fursad ahaan colombus ohio cleveland baa ka fiican oo oo halkaas maadaamad carruurtii ku haysataan halkan fursadaha dhinaca shaqada aada u fiican maad leedahay wallahi xilligaas iyadoon imaanaynay ilaa iyo wakti dhoweyd aad bay u fiicnayd haddana weli waa noo fiican tahay fursadaha annagu airbor baan ka shaqaynaa markii aan soo gaabiyo airborku waa taxi intayada badan taxigu wuu ka fiican yahay midka colombus oo midkan cleveland baa ku wanaagsan xagga dhaqdhaqaaqa sababta tuulooyin badan baa ku xiran airborkan oo ka duulo waa tahay aan usoo noqdo idris guddoomiyaha jaaliyadda tira ahaan imisaa tihiin marka la eego inta shaqaysa iyo inta waxbaratana ma idiin kala xisaabsan yihiin
wallaahi tiro ahaan haddaan dhaho adii ilaa saddex boqol ilaa afar saddex boqol iyo konton
kulligiin marka ma xoogsantaatiin dad shaqeeya mise dadka
adiga sida ay dhahdo way boqolkiiba toddobaatan boqolkiiba toddobaatan aa ka shaqeyso marka dadkaana cusub waa jiro imaado marka waana caawinaa shaq shaqaan geynaa marka siduu isaga walaalkayga sheego waa meesha markaad ku cusub tahay waa iska dhib badan tahay marka waan soo dhaweynaa dadka dadka cusubka new arrivalka ah waan soo dhaweynaa n waxay u baahan yihiin aan u qabanaa shaqaan geynaa alxamdulilah waa tahay aaminaan kusoo noqonay aamina dalkan maraykanka waad ku nooshihiin waa sidaad sheegtay sanado badan baad degantihiin magaalada cleveland xaaladdu waktigan ku sugan yahayna waad la socotaan hadday noqon lahayd waxaa jira tuhun iyo kala shaki bulshooyinka qaarkood ku dhex jira hadday noqon lahayd caddaan iyo madow rabshadaa dhacay bulays baa dad dilay bulayskii waqodheedii waa la dilay marka idinka soomaali ahaan maxaad kala socotaan waddankan waxa ka socda wax dhibaataa idinka ma idin soo gaareen wax saameynna ma idinku yeelatay
marka u horeysa horta saameynta way yar tahay hal iyo laba haba iska jiraadeen laakiin mar walba bulshadeena ama jaaliyadeena waxaan ku wacyigelinaa waad ogtihiin wadankaan ka imaanay wadan dagaal baan ka imaanay haddana si aan uga foojignaano mar walba macnaha waxaan isku wacyigelinaan inaan waxyaabaha xunxun dhan ay ka dheeraadaan haddaad wax aragto inaad dawladda ama waad u gudbisaa macnaha waxyaabahaad aragtay marka waxyaaba ceenkaasna inaguma jiro waa dad iska wada biza iska mashquula iska danyar oo iska masaakiin ah wax ceenkaa oo nasoo food saaray ama hadda oo anaga aan aragnay ma jirto marka wa waxaa jirta in islaam nacayb mararka qaarkood dadka aflagaado loo geysto ama gacanka hadal u dhaco idinka soomaalidiina degan cleveland arrintaas wax ma la kulanteen way jiri kartaa horta ninkii walaalkii la dilay dhib wuu qabaa oo dareen wuu tuhmi karaa oo wax wuu kugu tuhmi karaa laakiin cleveland ahaan wax hadda oo saa u xoogan oo anagana soo food saaree ma jirto dadka cleveland ama cadaan ha ahaado ama madow ha ahaado waxay u badan yihiin dad friendly bay u badan yihiin sidaan hadda anaga aragnay cleveland meesha tan aan deganaha xoogahoo dhibkeeda xagga waxyaabahaas waan ka fiicanahay waa tahay waxaan u gudbayaa yuusuf faarax yuusuf haddaad mayga microfonka igu dhigto yuusuf dhibaatadaasi waddan ka jirta hadalhayn badan baa jirta oo doorashadiina way soo dhowdahay waxaa jirta in mararka qaarkood dadka caddaanka ay markay arkaan waxa miidiyaha iyo warbaahintu tabinayaan inay dadka madowgaa waxoola kulmaan idinka ma jirtaa wacyigelin arrintaas iyo feejignaan dhinaciina ah inaad maadaama mararka qaarkood dadka maaragtay gacanka hadal u dhaco ama lala aflagaadeeyo soomaalidiina ma tihiin dad ka warqaba arrintaas oo ka feejiga ha aada iyo aad si fiican hadda adiga xataa waad la socotaa markaan v o websitekeed aan fiirinahayey waad joogtay mudaharaadka dadka qoryaha watay run ahaantii aniga shaksiyan welwel badan ayay igu haystaa arrinta noocaas ah dadka amerikaanka ah inta badan ma aha dad wararka aada u raadiyo oo xaqiiqsado dadku waxay mar kasta dhegaystaan mediaha mediaha ama ha ahaado sida hadda facebooka iyo twitterka iyo waxyaalahan marka madaxweynahaadii markii oo laga yaabo inuu noqdo madaxweynaha mustaqbalka musharaxi musharaxa haddana in uu markuu musharaxii oo laga yaabo inuu mustaqbalka madaxweyne noqdo uu dadka ku wacyigelinahayo oo uu abuurahayo nacayb bulshada dhexdeeda ah haddee madax meel ka sarreysoo la salaxa male bulshada kale dabcan way way way ka jawaabaysaa marka gobolkan ohio haddaan dadka u sheegno wuxuu ka mid yahay gobollada la ogol yahay in dadku qoryahay banaanka ula soo bixi karaan anaaba soo arkay marka idinka cabsi noocee bay idinku haysaa arrintaasi soomaali ahaan hadda horta annaga sidanadaba mar kaste waxaa la yidhi dab ninka ku gubtaa dambaskiisa ka wareegto annagu qoryo waad soo aragteen soomaaliyaatay iyo waa soo aragnay mar alla markii waxaa laga yaabaa dad annaga badan oo naga mid ana in oo dee dadka waaweynaa markay waddanka imaanahayeen in markay qorigaan arkaan m sixteenka ee markiiba maskaxdooda ay ay flashback ay ku samayso guriga maadaama marka annaga waxaan kolka horeba kasoo aragnay ee ahayd dhibaato dhibaato markaa aragna aad iyo aad wax culays welwel bay noogu haysa ma jiraan markaas soomaali gob magaaladan ama gobolkan degan oo qoriyo si sharciga ku haysta
way jiraan way jiraan dad banaanka ma ula baxaan maya banaanka ulama baxaan inta badan waxay u badan maxay ka baqanayaan haddiiba gobolkii ogol yahay banaanka maxayna ula baxayn maxaa sabab waxaad ka baqaysaa adiga waa la soconnaa hadda mediaha mar dhow in ninkii lagu dilahayay neapolis uu adeegsaday mar kasta aniga kula hadlahayo waan aaday labaatan toban iyo laba saac baan waxaan baranahayay sida wax loo suudgareeyo certificate baa soo qaatay waxaa iga dhimeed inaan intaan sharifka u tago booliiska oo maya background check intay igu sameeyaan inaan bastoolad aan qori soo gato saas ku difaac waa weli waan ka yaraa waa ka yaraa waa ka cagajiidahaya sababtoo ah waxaan leeyahay intaad adiga waa leed isku difaac amaba dhib kuusoo